dalab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa sabti bisha abriil ee sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka ay tahay saddex waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somaali com idaacadda waxaa idinla socodsiin doona xuseen barre aadan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed
qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah faahfaahinta weeraro al-shabaab ay ka geysteen gobolka shabeellada hoose awdheegla waxay isku dayeen maxaan ku irahda inay difaaca soo gaaraan mayna soo gaarin ciidanka xooga dalkasoo waa iska caabiyeen bartoodii maxaan ku irahda ma soo dhaafin laakiin berire maxaan ku irahda dagaal baa ka dhacay oo waxay isku dayeen maxaan ku irahdaa inay maxaan ku irahda gebi ahaanba macnaha inay dhib geystaan laakiin haddee maxaan ku irahda ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyagana waa isdifaaceen waxaan sidoo kale idiin haynaa ood dhagaysan doontaan waraysi ku saabsan shirka maanta ay leeyihiin dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulada maamul goboleedyada shirku in waktiganba qaato ma ahayn sababtaa horaa looga heshiiyey toddoba iyo tobankii sebtembar iyo lix iyo tobankii febraayo oo baydhabo habraacyadii lagu soo dhameeyey iyo tabashooyinkii kasoo noqday toddobiyo tobankii sebtembar mabay ahayn in waktigan qaato waxay ahayd un dalku inuu doorasho aado maadaama la isku fahmay seventiin sebtembar oo labada kala ansixiyeena qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan marka hore kusoo dhowaada warkii dunida iyo nuur xasan nuur
mahadsaned xuseen mas-uuliyiinta soomaaliya ayaa maanta sheegay in ciidanka dowladda ay iska caabiyeen weeraro ay saacadihii hore ee saaka ku soo qaadeen maleeshiyada al-shabaab saldhigyada ciidamada ee magaalooyinka bariire iyo owdhegle ee gobolka shabeellaha hoose weeraradan ayaa la sheegay inay isugu jireen qaraxyo iyo weerar ay geysteen maleeshiyaadka taliyaha ciidanka xoogga dalka sarreeye guuto odawaa yuusuf raage ayaa u sheegay warbaahinta dowladda in ciidamada dowladda ay fashiliyeen weerarada lagu soo qaaday beriire iyo awdhegle taliyuhu waxa uu sheegay inay khasaare badan u geysteen maleeshiyada al-shabaab al-shabaab ayaa dhankooda sheegtay inay ciidamo ka tirsan dowladda ku dileen weeraradaasi labada magaalo ayaa la sheegay inay haatan gacanta ku hayaan ciidamada dowladda ilo kala duwan ayaa u sheegay v o a in maleeshiyaadka al-shabaab ay weeraro loo adeegsaday hoobiyeyaal ku qaadeen janaale iyo deegaanada sabiid iyo caanoole intii ay socdeen weerarada beriire iyo awdheegle dhinaca kalena baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ayaa bartilmaameedsaday gawaari kolonyo ah oo ku socotay beriire iyo awdheegle siday ilo kala duwan oo magacooda qariya ay inoo xaqiijiyeen weerarkan ayaa ka dhacay deegaanka lafoole wartamaha soomaaliyana iska hor imaad ayaa maanta ku dhex maray ciidamada dowladda iyo maleeshiyaadka al-shabaab tuulooyinka lagu magacaabo sinadhaqo iyo labidulle oo koonfurta ka xiga magaalada dhuusmareeb ilaa iyo hadda tirakoob sax ah lagama hayo khasaaraha rasmiga ah ee dagaaladan dagaaladan ayaa imanaya iyadoo maanta madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada uu shir hordhac ah uga furmay magaalada muqdisho shirkan oo foolkafool ah ayay ku sugan yihiin madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dhammaan maamul goboleedyada ilawareedyo ku dhowdhow shirka ayaa sheegaya in shirka maanta uu u badnaan doono ajandaha shirarka soo socda ee looga heshiinayo doorashada soomaaliya dacwadoogayaasha taiwan ayaa dalbaday rukhsadii lagu soo xiri lahaa maamulaha shirkad dhismo oo baabuur ay leedahay oo ah kuwa xamuulka uu sababay shilkii tareen ee jimcihii shalay ka dhacay halkaas kaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan konton qof shilkii shalay oo ah kii ugu xumaa oo taiwan ka dhaca muddo toddobaatan sano ah ayaa yimid kadib markii tareenka xawaarihiisu uu dheereeyo uu ku dhacay baabuur taraag ah dowladda ayaa ka degtay inay kordhi karaan tirada meydadka laga helayo goobta uu shilku ka dhacay agaasimaha qaybta dacwad oogista ee wasaaradda cadaaladda lin jin tisun ayaa wariyaasha u sheegay sabtida maanta inay maxkamadda ka codsadeen oo arankii lagu soo xiri lahaa maamulaha kaas oo wajahayo eeda la xiriira dayacaad iyo dukumentiyo been abuur ah tareenka oo waday ilaa iyo shan boqol oo rakaab ah ayaa ka yimid magaalada taibey ee caasimadda taiwan kuna sii jeeday magaalada taigung ee ku taala xeebaha bari ee shiinaha sida laga soo xigtay warbaahinta gudaha iyo dad goobjoog ah ugu yaraan shan qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen rasaas ay sabtidii maanta ciidanka amniga mayanmar ku fureen dad dhigayay mudaharaad looga soo horjeeday taliska militari ee xoogga ku qabsaday dalkaas shanta maanta la dilay ayaa afar ka mid ah ay ciidanka amniga ku toogteen magaalada bartamaha ku taalla ee manyawa halka qofka shanaad lagu dilay magaalada thato ee ku taalla koonfurta maydmaar tan iyo intii uu militariga xakunka dalkaasi la wareegay kowdii bishii februaayo ee sanadkan dalka mayanmar waxaa lagu dilay in ka badan shan boqol iyo konton qof sida ay sheegtay qaramada midoobay dhegeystayaal warkii dunida galabta waa naga intaa aa dib idinkuga celiyo sahare cabdi axmed iyo xuseen barre aadan
mahadsanid nuur xasan nuur buqaari oo noo akhrinaya warkii dunida ayuu kaasi ahaa halkaas aad ka dhegaysanayseena waa washington mas-uuliyiinta dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada dowladda ay iska caabin ku sameeyeen weeraro saacadihii hore ee saaka ay kusoo qaadeen maleeshiyada al-shabaab saldhigga ciidamada dowladda ee magaalooyinka bariire iyo owdheedle oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose weeraradan ayaa la sheegay in ay ku jireen qaraxyo iyo sidoo kaleeto weeraro ay geysteen maleeshiyada al-shabaab haddaba sida ay wax u dhaceen haaruun macruuf ayaa gobolka shabeellaha hoose qadka telefoonka kula xiriiray gudoomiyaha gobolkaasi cabdulqaadir maxamed nuur sidi saaka aroornimadii afarta maxaan ku irahdaa aroornimo ama tobanka saac oo maxaan ku irahdaa subaxnimo ama maxaan ku irahda sida loo yaqaano salaad subax intaan la gaarin ayaa nimankii nabaddiidka al-shabaab waxay weerar kusoo qaadeen hal mar maxaan ku irahdaa degmada awdhegle iyo deegaanka beriile oo hoos yimaada degmada awdhegle iyo waxay huubiyaal kale kusoo weerareen iyagana sabiid iyo caanoole tuulooyinkaas salaliga markay ciidamada xooga dalka soomaaliya geesiyaasha waa iska difaaceen see wax uga dhaceen awdheegle iyo beriire
horta maxaan ku raha meel dagaal ka dhacay khasaare waa jiraa laakiin awdheegle maxaan ku raha waxay isku dayeen maxaan ku rahda inay difaaca soo gaaraan mayna soo gaarin ciidanka xooga dalka soo waa iska caabiyeen bartoodii maxaan ku rahda ma soo dhaafin laakiin beriire maxaan ku rahdaa dagaal baa ka dhacay oo waxay isku dayeen maxaan ku rahdaa inay maxaan ku rahda gebi ahaanba macnaha inay dhib geystaan laakiin hadee maxaan ku irahda ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayagana waa isdifaaceen haba hadee laakiin sabiidi caanoole ayagana maxaan ku irahda waa la iska difaacay laakiin hoobiyaal dhowr saal bay kusoo gimeen adugu arrimahaasaa jira weeraradan ma waxay ahaayeen ciidan lugta ah oo infantarya mise qaraxyana way la socdeen qaraxyaa la socday qaraxyaa la socday sida awdheegle oo kale waxay isku dayeen in qarax maxaan ku irahda inay kusoo bilaabaan kadibna hadee maxaan ku irahdaa dhib dhib waa jiraa adugu khasaaro meel dagaal ka dhacay horta dhib waa jiraa laakiin dee qaraxyana waa jira
khasaaro intuu leegyahay marka
khasaaraha horta xaggooda uu badan yahay awdheegle afartan ilaa iyo konton maxaan ku irahdaa ilaa hadda maxaan ku irahda miidaskooda waa daasan yihiin hadee maxaan ku irahda nimanka argixisada ah raadiyaal maxaan ku irahda isgaarsiina iyo niman amiira meesha maxaan ku irahda kaga dhintay oo maxaan ku irahda waxaa lagu gartaa maxaan ku isgaarsiinta iyo raadiyaasha maxaan ku irahdaa beride maxaan ku irahdaa runtii halkaas dagaal ayaa ka dhacay oo maxaan ku irahda waa lais fara saaray salaligeeda kulleyta maxaan ku irahdaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dhaawac waa jira dhimashona waa jiraan kulleytaba insha allahu tacala gadaal baan kasoo sheegi doonaa wax calaamadaha miyaa jiray maalmahan oo muujinaya weerar inay soo qaadayaan ha calaamado badan oon anagu ka dignay waa jireen usbuucyadanba inay maxaan ku raha haweysteen macnaha degmada qoryooley inay haweysanayaan janaale inay haweysanayaan awdhegle inay haweysanayaan beriire sabiid caanoole afgooye intaasoo dhan maxaan ku rahda in xogta sirdoonka maxaan ku rahda na siinay sirdoonkeena ama shacabka aan ka helayna wuxuu ahaa inay intaasoo dhan maxaan ku rahda oy maxaan ku raha damacsanaayeen waa sheegnay annagana waa ka dignay waxaad wax yar ka hadashaa marka maamul ahaan waxaa idiin qorshaysan weeraradan dhowr jeer baa deegaanadan lagu dagaalamay oo qoloba kolba dhinaca loo riixay marka qorshihiinu muxuu yahay annaga maamulka gobolka shabeelle hoose ahaan annagu waxaan maxaan ku rahdaa kula talinayna ciidamada xooga dalka soomaaliyeed jawaanadan lagu hoos jiro iyo xerooyinkan inta carro laisku wareejiro dhexdiga maaha nimankan waxay bilaabeen xarbal casaabaad waa sii waagii baraawe labada kun afariy tobankii saan u qabaniba waxay bilaabeen ciidan shabaab oo hadda xoogla oo meel fadhi ma jiraan waxay bilaabeen qudhuf oo ka dhaqaaq waxay la yidhahda hit and run ama xarbal casaabaad saa leli marka waa in maxaan ku dhaha goobaha ay kasoo duulaan la tagaa oo ciidanka inta la taga laga soo noqdo hataa maaha waa in maxaan ku dhaha galabtii iyo subaxii iyo makrabkii iyo duurkii iyo casarkii mar walba ciidamada inay saas isu gudbaana loo baahanya ilaa farsooli iyo turtulow ilaa iyo dhulkan o dhanba ilaa iyo maxaan ku rahda kuyubarow iyo daama iyo ilaa iyo sablaal iyo kutuwaarey iyo ilaa iyo dhulka maxaan ku rahda ilaa iyo dacaraha iyo maxaan ku raha doomburaali iyo furugley ilaa laga gaaro maxaan ku rahda dhulalka maxaan ku rahda fogfog marka saalaligeed marka annagu maamulka gobolka waxaa noo qorshaysan inay bisha ramadaanka markay soo dhaama bisha ramadaan inay ku talagalayaan waxay iska dhaadhiciyeen oo been ah inay janna inay gelayaan kii dhinta ama inay maxaan ku rahdaa saas ay aaminsan yihiin ictiqaadaad nafsiya ama inay aaminsan yihiin waxaasi waa been in laga hortago ciidamada xooga dalsoon inay foojignaadaan in ciidamada kale walaalaheen amisom ayagana gacantana siinayo ayagana maxaan ku rahdaa inay foojignaadaan aan lagu sugin macnaha xerooyinka dhexdooda marka ciidamada xooga dalka soom waa isdifaaceen aadaed baan ugu mahad celinayna runtii oo hadda waxaa nagula sugan maxaan ku rahdaa hadda berire taliyaha ciidanka lugta dowladda federaal jenaraal biixi salaliga marka iyo taliyaashii oo dhanba waxaan leenahay inta dhimata ilah u naxariisto maamulka gobolka shabeelle hoose tacsi baan u diraynaa qoyskii iyo heladii ay ka gooriyeedeen ciidamadii maxaan ku rahdaa nimanka sharwadayaasha nabaddiidka gacantooda ku baxay kuwa ku dhaawacmina runtii allah dhabiibo waxaan leenahay guddoomiyaha degmada awdheglena dhaawac yaraa soo gaaray oo fudud asna ilaahay hadhabiibo insha allah
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose cabdulqaadir maxamed nuur siidi oo u warameeyey haaruun macruuf halkaasi aad ka dhageysanayseena waa idaacaddeenna galabnimo dhinaca kalena wararka ka imanaya bariga puntland ayaa sheegaya in iska hor imaad uu dhex maray ciidamada gaarka ah ee puntland iyo maleeshiyaad la aaminsan yahay in ay ka tirsan yihiin ururka daacish faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintan noo soo dirtay dagaalkan oo ka bilowday waa berigii saakay meel degmada balidhidhin u jirta shan iyo toban kilomitir ayaa lagu soo waramayaa inuu u dhexeeyey ciidamada puntland ee b s f iyo rag ka tirsan daacish goobjooge ku sugan tuulooyinka ku agdhow goobaha lagu dagaalamay oo magaciisa ka gaabsaday sababo ammaan dartood ayaa v o a u sheegay in mar qura ay ku warheleen dhawaaqa rasaasta oo hubka culus u badan dagaalkana wuxuu khasaare leeyahay ma naqaan laakiin dagaal culus oo meesha adag waa meesha deegaankaa ka dhaca dadkii xoolaha haystay xeryahoodii bay ku jiraan dadka xijaysatada meelaha xijada guraysa waa ka wada carareen oo dhulka waa ka soo carareen hadda rasaas badan baa ka dhacay sabab culus baa ka dhacaya meesha goobta dagaalku ka dhacay magaalade u dhowdahay degmada ballidin bay degmada ballidin bay u dhowdahay dhinaca waxayna ka xigtaa dhinaca qorax ka dhaca ah shan iyo toban kilomitr bayna u jidaa weli xabaddu ma socotaa weli waa socotaa weli waa dhacaysaa xabaddu dad aan xoolihii iyo sidoodii weli guryihii aan laga bixin oo aan dhulkii dadkii baqay oo dadkii xijada jooga kala carareen oo dhibaato duqa oo angagaxabaa ka dhacay laakiin hadda cid wax gaareen oo maaragtay wax dhaawaca ama dhimasho ay soo gaadhay ma ogin dagaalkaasi daacish iyo inuu puntland dhex marayo saasaanu saas awalna hore ugu diriray oo hileed iyo haagiisa ku diriray baa jiray hadeerna iyagaanu qabnaa inay ku dirireen sarkaal ka tirsan ciidanka b s f puntland ayaa v o a u sheegay in dagaalkani uu u dhexeeyo ciidamada b s f puntland iyo rag ka tirsan daacish isla markaasna lixdii subaxnimo ee saakay uu ka bilowday buuralayda dhinaca qorax kadhac kaga beegan degmada balidhidhin ee gobolka bari sarkaalkan oo ka gaabsaday magaciisa ayaa sheegay in ciidanka b s f ay gacanta ku dhigeen gaarisiday qarax iyo hub waxaana uu ii xaqiijiyey in dagaalku uu weli socdo dhinaca kale waxaa isgaarsiintu ay ka maqnayd muddo saacada ah degmada balidhidhin iyo tuulooyinka hoostaga inkastoo wixii ka dambeeyey labadii duhurnimo ay isgaarsiintu dib ugu soo laabatay faadime yaasiin jaamac v o a boosaaso dagaalada gobolka shabeellaha hoose iyo deegaanada kaleete ka dhacay maanta ayaa imaanaya iyada oo dowladda federaalk soomaaliya iyo sidoo kaleeto madaxda maamul goboleedyada uu shir horudhac uga furmay magaalada muqdisho si kafool kafool ah ayayna ugu sugan yihiin dhinacyadaasi magaalada muqdisho shirkoodaasi ilo wareedyo dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegay in shirka uu u badnaan doono ajandaha shirarka soo socda cabdulqaadir maxamed cabdulla ayaa warkan kasoo diray muqdisho shirkan oo ah mid ay albaabada u qoran yihiin ayay ugu dambeyntii maanta ku kulmeen madaxda dowladda federaalka soomaaliya madaxda dowlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka banaadir wuxuuna shirka ka furmay teendhada efesoon ee ku taalla qayndhaabka garoonka aanadde oo ah meel ammaankeeda aada loo ilaaliyo madaxda soomaalida ayaa maalmihii lasoo dhaafa lagu guuldarraysay inay yeeshaan shir foolkafoora si ay kaga wada hadlaan arrinta doorashada iyo geedi socodka doorashada soomaaliya iyadoo la ambaqaadayo heshiiskii toddobiyo tobankii sebtembar iyo isfahamkii baydhabo laga gaaray wakiilada beesha caalamka ayaa aada ugu mashquulsanaa maalmihii lasoo dhaafa sidii layskugu keeni lahaa dhammaan dhinacyad ay qusayso arrinta doorashada gaar ahaana madaxweynayaasha maamulada puntland iyo jubbaland oo si weyn kaga biyadiidanaa siday hadda u maamulayaan madaxda federaalk ee wakhtigu ka idlaaday shirka maanta ka furmay teendhada efesueli waxaa bannaan joog ka ah saxaafadoo loo ogolayn waana mid u gaar ah madaxda dowladda federaalka soomaaliya oo ka kooban madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare rooble shanta madaxweyne iyo duqa muqdisho lasoo magaca waxaa socday dadaallo caalamiya lagu doonaya in wada hadalladu ay miro dhalaan waxaana maalmihii lasoo dhaafa si weyn loogu mashquulsanaa in madaxdu ay kulmaan kana wada hadlaan arrinta doorashada iyadoo tan iyo markii wakhtigu ka ilaaday dowladda soomaaliya ay jireen baaqiyo caalami ah oo salka ku haya qabsoomidda doorasho qaar ka mid a dadka degan magaalada muqdisho ayaa soo dhaweeyay shirka madaxda soomaalida uga furmay teennada efesooni iyagoo rajo wanaagsan ka muujiyey bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa cabdishakuur maxamed maxamuud waxaan ku faraxsanahay maanta inay madaxdii soomaaliyeed is arkayso wada hadlayso wada tashanayso oo si hufan waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inay kasoo baxdo guul oo doorashada lagu heshiiyo siday dowladnimada hore usuus caqabadaha oo doorasho joorasho la-aanta iyo waxaa ognahay in xoogaha culaysyo badan xag dhaqaale inay dalkii soo food saareen inay shaki badan laga qabo inay waxay dhan fashilmi karaan taas waxay marka rajaxumo u abuurtay ganacsatadii dadkii raba inay maal gashtaan maadaama culeysyadaas ay jiraan waxaa waay haddii doorashada lagu heshiiyo oo wadanka doorasho ka dhacdo waxaa kalsooni heli doona ganacsatadii waxaa kalsooni heli doona dhallinyaradii horumarkii dalkan uu sii soconaa magacayga waa cabdifataax nuur cabdulle marka aada ugu faraxsanahay in doorashadii laga wada hadlo madaxda isku timaado uun ka soo baxaan oo lagu heshiiyo oo hore loo socdo oo dalka uu gaaro maaragtay shaqawaaye qor isku dhiibkii hore uu sii socdo insha allah waan rajaynaya inay wax fiican ka soo baxan insha allah magacay waa cabdirashiid ismaaciil walaal shirkaas waa shir muhiim ah oo ummadda soomaaliyeed ay aad u eegayaan ay maaragtay ka dhur surgayeen in muddaana maaragtay arrintaas laga shaqaynayo dowladda iyo dowladda federaal dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe maaragtay isku khilaafsanaayeen runtii waxaan ka rajeynaa insha allahu tacaala in natiijo fiican ee ummadda soomaaliyeed ay ku farxaan ay ka soo bixi doonto waayo dhammaan ummadda soomaaliyeed indhaheedu waxay ku taagan yihiin waa doorashada waa arrinka ugu muhiimsan oo maanta maaragtay dadku fiirinayaan marka waxay ku xihan tahay rajadeennu sidai shirkaas iyo madaxda isugu tanasulaan iyo natiijada ka soo baxdo dowladnimada dhanna waxa waaye waxaa aasaas u ah waa arrimaha doorashada haddii doorashadan tagto waxay ku xihan tahay hataa sistamkii iyo dowladnimadii cusbeed oo imaatay iyo dhammaan shaqada dowladda o dhan waxay ku xihan tahay la fiirina ama la wada eegaya waxay tahay waa curashada dowladda cusub iyo sida loo maareeyo wakhtiga kala guurka aad iyo aad cabdulqaadir okey v o a muqdisho haddaba furitaanka shirkan ayaa isla wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle waxa uu ka wareystay wasiirka warfaafinta dowladda federaalk soomaaliya cismaan abokor dube waxaa fadhiya madaxweyne jamhuuriyadda federaalk soomaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ra-iisul wasaare rooble shantii madaxweyne goboleed iyo guddoomiye gobolka banaadir oleysyo badanaa jiray shirka mudduu furmi weysnaa aad baa dadku isha ugu hayeen maxaa hadda la isku gartay oo isku soo dhawaanshahan oo salka ku hayaan
shirku in waktiganba qaata ma ahayn sababtaa horaa looga heshiiyey toddoba iyo tobankii sebtembar iyo lix iyo tobankii febraayo oo baydhabo habraacyadii lagu soo dhameeyey iyo tabashooyinkii kasoo noqday toddoba iyo tobankii sebtembar mabay ahayn in waktigan qaata waxay ahayd un dalku inuu doorasho aado maadaama la isku fahmay seventeen september oo labadaa kala ansixiyeen heshiiska lix iyo tobankii febraayana baydhabo lagu soo heshiiyey waxyaabihii kasoo laabtay heshiiskaas hore lagu dhamaystiray muddadaaba waxaa la sugayey oo madaxweynuhu marba casuumada u dirayey in xafladii la sameeyo la laysku waafaqo washirtaa waa la waayey taas way suurageli weysay dabcan taa way suurageli weysay puntland iyo jubbaland iyo siyaasiyiin kale kasoo horjeesta laakiin hadda hadda maxaa la iskaga soo dhawaaday taasaa muhiima noo sharax waa tan hadda loo fadhiyo isolationka loo loo bixiyey ama gogol dhiga in marka hore horta la sidii hawsha loo dardargelin lahaa loo furin lahaa heshiisyadii hore ayaa laga wada hadlaya madaxweynuhuna mar walba waa kii shan maalmood oo horena halkii shirka isagu furay halkan hawsha u imanayey subax kasta toddobada subaxna u imanayey hadda waxaa falilaahi alxamdu ilaahay baa mahadle in laisu wada yimi oo ay madaxdii soomaalidu isu wadatay shirka waxaana loo rajaynaynaa inay wax fiican ka soo baxaan sababtay xukuumad ahaan waxbar walba laga go-an dalku inuu doorasho qabto sida ugu dhaqsaa badan wasiir shirka dabcan saxaafaduna banaanjoogay ka tahay xogahan helayana adiga iyo aniga dad badanna sidoo kale banaanka ay joogaan laakiin xogta hoosood helaysaan maxaa ugu muhiimsanoo meesha ka socda yani waan joogaa walaal goobtan joogaa madaxweyneyaasha dhaqankana waxay joogaan waxaana socda uun arrintaa ah sidii loo loo dardargelin lahaa heshiisyadii hore ajendayaasha la isku haya maxaa ugu muhiimsan hordhac maxaa la waa hordhac ajendayaasha isugu yimi in la is- qalbi xaadho oo la la wada hadlo saddexdii waa waa aan wada hadalno aan- waa aan heshiino soomaalida tidhaahda hadday dadku wada hadlaan waxay ka gudbayaan caqabadihii hore inta markii horeba aanu runtii ku baaqaynayna intaasay ahayd in laysu yimaado la wada hadlo wax xataa hal caqabadoo maanta la oran karo sababtay waxaan horaa loo soo dhameeyey laakiin dee doorasho diidnimadu taasaa mushkilada wa- waan gartay wasiir wasiir aan aan kula wadaagna waktigaaga yar puntland iyo jubbaland waxay eh, dalbanayeen in laga hadlo eh, ammaanka doorashada in laga hadlo ajendaha mm, laga hadlayo dowladuna dabcan iyadu in xaflad la qabtay laakiin way suurageli weysay hadda waxaa ugu weyne miiska saaran in laysku hayo dadku say bal u fahmaan maxaa laga wada hadlayaa maanta waa in dalku doorasho aado iyo inaanu aadin intaasaa laga odhanaya dowladdana waxaa ka go-an inay dalku doorasho qabto oo doorashadii la qabto sida ugu dhaqsaa badan waa laga yaaba deedna dadka kalena inay de wixii dabada hayaan oo ay ile waxaana lama ahayn dad- waxay ahayd shir doorashadu inay november bilaabantay ahayd laakiin dhowr dhowr dhowr toddobaad ay muqdisho joogaan eh, madaxweyneyaashu su-aashaadu adeeg kugu soo noqonaysa lix bilood iyadoo dowladdu dhaqaalay diyaarisay afar milyan oo dollar oo miisaaniyadaan u ansaxnay doorashada gudiyadii oo dhan baan samaynay waanu tababarnay waa dejinnay shaqadii oo dhan baa socotay waxaa la sameeyey guddigii amniga qaranka ee doorashada ka shaqayn lahayd national security task force wax la yidhaahdo oo qaybaha stateka weliba uu muhiim u yahay maamul goboleedyada iyo ciidamada qaranka Eh, de waxaas marka waxaad weydiinaysaa dhinacyadii kale ee een, iyagu diidanaa ee marba isagu wareereegaya xaqiiq su-aashaasi inaanay akumadaan annaga hadda noo on laakiin annaga mar walba waan diyaar baanu nahay Wasiir- Een, caawa wasiir- haddii- wasiir- caawa haddii la sax- caawa Eh, eh, haddii heshiiska Cusmaan la Dube.
saxeexo, beri subax shaqada waa bilaabayna wasiir eh, amniga qarankaad ka hadlaysaa waxaanan ogeyn in wakti badan eh, ammaanka meesha hadda aad igala hadlaysa ay qaadatay eh, in laga wada hadlayay Eh, dabcanna waxa keenaya dabcan waa waa fahamka meeshuu gaaray sida loo kala fogyaa marka eh, waxa hadda la isku haysto amniga qaranka naftiisa ay ay qayb ka tahay sida loo wajahayo maxaa laga fili karaa shirkan adigu hadda furmay gaalaba may ahayn sababtaa markii sebtember la saaxayay heshiiskaba madaxtooyada la joogay ciidamada amniga waa ciidamadii madaxda ilaalinayay ciidamada amniga qaranka waa ciidamada dalka oo dhan ilaalinaya ciidamada, eh, qalabka sida waa kuwa lagu hurdo Eh, runtii qof kasta oo mas-uulina inuu ixtiraamo waa waajib laakiin eedeemaa loo jeedo doorashadana doorashadana waa waa waa muhiim amni la-aan doorasho waa doorasho la-aan amniga in la sugo oo aynu inagu gacmaheena een, biyo sacabadaadaa lagaga dhargaaya inagu inaynu ciidamada maamul goboleedyada iyo ciidamada qaranku inay iskaashadaan oo dabadeedna amniga inoo sugaan waa sida ugu fiican ee aynu ku xasimin karno amnigeena beesha caalamka door intee la-eg ay ku leedahay shirkan doorashada waxa ay ku leedahay beesha caalamku qaybihii dhexdhexaadinta ee een, ummadda soomaaliyeed ganacsatada ka qayb qaadatay culimada ka qayb qaadatay een, haweenka nabadda jecel baa ka qayb qaatay waxaa ka qayb qaatay een, madaxda isteedyada maamul goboleedyada horusocodka ah ee doorashada rabay baa ka qayb qaatay qaybaha ka qayb qaadanaya isu soo dhaweynta iyo madaxweyneyaashii shirka ima waayey in la keeno ayay qayb ka ahayn waana uga mahad celinayna marka door bay ku leeyihiin shirka hadda socda ee albaabadu qoran yahay Ma- door kuma lehe doorkaa dhexdhexaadinta ee ganacsatada iyo aqoon-yahanka iyo maamul goboleedyada iyo ay ku lahaayeen sidii shirka loogu soo qancin lahaa ayuba iyaguna saaxiibada soomaalidu qayb ka ahaayeen waana uga mahad celinayna shirka goormuu furmi doonaa weyn Eh, waa tan hadda loo fadhiyo kaasi waxau ahaa wasiirka warfaafinta dowladda federaalk soomaaliya cismaan abukur dube oo u warameeyey wariyaha v o ed cabdulqaadir maxamed cabdulle haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka iyo jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegeystayaal weli waxaa ismarwaa uu ka taagan yahay hanaanka doorashooyinka dalka soomaaliya iyadoo wakhtigii dowladda soomaaliya uu ku ekaa sideedii bishii februari ee sanadkan aanay jirin in dhinacyada soomaaliya ee siyaasadda ku loolamaya heshiis rasmi ah ay ka gaaraan arrimaha doorashooyinka golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa arbacaadii waxa ay ugu yeereen hogaamiyaasha soomaalida inay kulmaan sida ugu dhaqsiya badan oo ay fursad u helaan si looga gudbo ismarwaaga doorashooyinka siyaasadeed ee soomaaliya iyadoo doorashooyinka wadanka soomaaliya oo ahayd inay dhacaan sideeda februarina ay dib u dhaceen golaha ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen kadib kun albaabada u xirnaayeen uu warbixin ka siiyey xaalada guud ee soomaaliya ergeyga xogeyaha guud ee qaramada midoobey arrimaha soomaaliya james won waxaana ay sheegeen in doorasho loo dhan yahay ay qabsoonto sida ugu dhaqsiya badan iyadoo la eegayo danta ummadda soomaaliyeed ayaa golahu uu sheegay haddaba caqabadaha ku horgudban iyo waxa heshiiska loo gaari laayahay qaybaha dambe barnaamijka ayaanu ku qaadaa dhigi doonaa madaxda maamulka gobolka mudug ee puntland ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ay gacanta kusoo dhigeen rag la sheegay inay ka dambeeyeen dil loo geystay sarkaal ka tirsanaa ciidamada dambibaarista puntland toddobaadkan gudoomiyaha gobolka mudug ee puntland cabdilatiif muuse ayaa waxa uu warbaahinta u sheegay in rag lagu eedeynayo inay ka dambeeyeen dilkaasi lasoo qabtay allah u naxariista waxaa toddobaadkan dalka imaaraadka carabta ku geeriyooday cumar cabdulqaadir baarajab oo kamid ahaa ciyaartoydii waaweynaa ee kubadda kulayga soomaaliya iyo macalimiintii soo leeliyey kooxihii dalka qaarkood baarajab ayaa ka mid noqday tiro dad aada u fara badan oo soomaaliyeed oo xanuunka covid sagaal iyo toban u dhintay sanadahan wasiirka waxbarashada somalilan ayaa waxa uu sheegay in ardayda dugsiyada waxbarashada somalilan la fasaxayo oo fasaxoodan uu bilaamayo saddex tobanka bisha abril aynu ku guda jirno oo la filayo in ay noqoto maalinta ugu horreysa bisha ramadaan waxaa wasiirka waxbarashada somalilan axmed maxamed diiriye uu sheegay in sidaas loo sameeyey si looga feejignaado faafitaanka cudurka coronavirus oo meel badan oo ka mid a soomaaliya hadda faraba'an ku haya aynu kusoo labana dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sidaad horedhaca barnaamijka aad ku dhegaysanayseen weli waxaan si rasmi a looga heshiinin arrimaha doorashooyinka wadanka soomaaliya iyadoo maamulada dalka soomaaliya iyo dowladda dhexe ee soomaaliya ee wakhtigeedu ilaaday sideedii bisha februari aynu kasoo gudbinay ay ilaayo hadda heshiis ka gaari laayihiin halka looga sii soconayo meesha hadda la joogo oo ay dhinacyadu isku faham laayihiin haddaba waa maxay sababta ilaayo hadda ay dhinacyadu heshiis rasmiya u gaari laayihiin maxaase la gudban dhinacyada ishayaha iyo shacabka soomaaliyeed intuba xalkuse sidee uu noqon karaa haddii xaaladdu ay sidan kusii socoto maxaase la filan karayaa arrimahaas iyo qodobo kale waxaa la qaadaa dhigaya siciid khaas oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed oo ka faallooda arrimaha siyaasadda deganna dalka suudan waxaan ugu horreyn weydiiyey siciid oo aan la xiriiray in uu sharaxaad inaga siiyo sababta ilaayo hadda ay dhinacyadu heshiis u gaari laayihiin waxaana uu siciid ku jawaabay su-aashan waa su-aal gudaballaaran una baahan inaynu dul istaagno marxaladihii kala duwanaa ee hanaanka geedi socod doorasho loo dhan yahay loogu jiray dadaalada in la gaaro shirarkii kala duwanaa ee madaxda dowladda federaalka iyo madaxda xubnaha ka ah dowladda federaalku ku dhex maray bartamihii labadii kun iyo labaatanka shirarkii loogu magacdaray samareeb one iyo two iyo three heshiiskaas fulintiisa saddex caqabadood la dhihi karaa inay ugu waawen yihiin halkaas sartu ka qurunsan tahay in la gaaro doorasho la isla ogol yahay caqabada koowaad ayaa ah in heshiiska asal ahaanba uu ahaa heshiis siyaasi ah oo madaxdu ay isla garatay habraaca doorashada u dhacayso oo ah in soomaaliya doorasho hal qof iyo hal coda aysan ka dhici karin ee loo noqday doorasho dadban oo la mid ah tii laba kun iyo lix iyo toban dhacday laakiin wax lagu kordhiyey sida deegaan doorashada iyo dadka ergada ah oo wax dooranaya waxaa las dhihi karaa heshiiskaas ma ahayn mid la lafa guray oo madaxdu ay lafa gurtay sida arrimaha la xiriira farsamada oo ah meelaha ugu muhiimsan marka doorasho laga hadlayo sida habraacyada guddiyada doorashada lagu soo xulayo cidda ka mid noqon karta ama cidda ka reeban sidoo kale sida lagu soo xulayo guddiga maamulaya doorashada somalilan caqabada labaad oo ah halka sartu ay ka qurunsan tahay oo adkaynaysa in la gaaro doorasho loo dhan yahay ayaa ah in ay muuqanayso kalsooni darro baaxad weyn oo dhex taalla madaxda heshiiska gaartay waxaa sidoo kale laga fasiran karaa in khilaafyo hore oo biyaha hoostooda layska dhex arkay ay saameyn ku yeelatay heshiisyadii doorashada sidoo kale caqabada saddexaad ayaa ah in kalsooni darradaasi ay abuurtay in koox kaste ay doonayso in ay xaqiijiso natiijada doorashada kasoo baxaysa ka hor inta aysan doorashadu dhicin waa tahay aad baad umahadsantay siciid marka kol haddii xaaladdu sidaa tahay maxaa la gudboon dhinacyada ishaya iyo shacabka dabcan mar kasta oo muranka doorashadu uu jiitamo waxa ay saameyn ku yeelanaysaa horukaca siyaasadeed iyo arrimaha dhaqandhaqaale ee ku xiran soomaaliya sidaas la ajligeed shacabka soomaaliyeed waxaa la gudboon inay ku cadaadiyaan madaxda ku matalaysa heshiiskan in la gaaro heshiis soomaaliya ka hirgeliya ama suurtogeliya jawi ay ku qabsoomi karto doorasho sidoo kale in madaxda soomaalidu ay saxiixaan inay ku qancayaan natiijada doorashada kasoo bixi doonta taas oo gudhig u ahaan doonta soomaaliya in ay ka badbaado muran sharci oo ka dhasha doorashada laftigeeda ugu dambeyntii adigoo mahadsan siciid bal waxaad sharaxad naga siisaa xaalka hadduu sidan kusii socdo dhinacyadu ay isfahmi waayaan maxaa la filan karaa haddii madaxda soomaalidu ay heshiis gaari weyso waxaa suurtagal ah inay lagama maarmaan noqon weyso in qaramada midoobay soomaaliya soo faragashato waxaa iyadana suurtagal ah in baarlamaanku uu doorkiisa hogaamineyd ama go-aan uu qaato waxaa iyadana suurtagal ah in doorasho kala qaaran ay deegaanada soomaaliya ka dhacdo hase ahaatee waxaan rajeyneynaa in madaxda soomaalidu ay gaari doonto xanaan loo wada dhan yahay islamarkaasna ka suurtageliya dalka doorasho taariikhdana uga taga raad fiican aad baad umahadsan tahay kaasi waxa waa siciid qaas oo ka faallada arrimaha siyaasadda isagoo jooga dalka sweden ayuu barnaamijka dhacdoyinka toddobaadka marti ugu ahaa intaas ayaana barnaamijka dhacdoyinka toddobaadka kusoo gabagabaynaya dhegaystayaal tani kulan dambe nabadgelyo
haatana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha wadajir waxaa usoo jeedinaya caashe ibraahim aadan iyo nuur xasan nuur buqaari
wacana wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale sida aad inooga barateenba dhegaystayaal barnaamijka waxaan idinkuga haynaa dhambaalladii aad inoo soo dirteen iyo heeso aanan kala dhicin oo aan maanta idiin soo xulnay dhambaallo fara badan iyo heesihii dhegaystayaasha aan ugu loori jirnay ayaa nuurow halkan aanu ku haynaa bal dhambaalladaad hayso kuwa ugu horreeya dhambaalka ugu horreeya caasho waxaa nasiib u helay dadka kale ah jaamac maxamed xirsi cabdisalaam kajooje macalin rashiid cali qodaal iyo cabdirasaaq ow shukri cilmi haruun daahir xaaji ibraahim xaraare cabdi gaaga iyo cabdilatiif ow maxamed cabdulaahi iyo guud ahaan dadweynaha ku nool bay yidhaahdeen magaalada kaamicmar oo isku duuban waxa ay hambalyo aroos oo farxad leh halkan uga dirayaan lamaanaha iscalmaday oo kale ah cabdiraxmaan cawil iyo afadiisa ama marwadiisa qaaliga ah saamiya faarax cabdulaahi oo arooskooda uu ka dhacay magaalada kaamcmar oo ka tirsan degmada gaashaamo waxaan leenahay isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela aamiin assalaamu calaykum bahda v o a ayaa lagu soo bilaabay dhambaalkan aan hayo waad salaamantii baa la yiri sida aad u wada dhantihiin waa tahay naga guddoomi baa layiri salaan sharafeed nagana guddoomi yidhaahdeen salaan qaali oo xagga ayay ka timid waa tahay waan idinka guddoona marka xiga bay yidhahdeen annaga oo kale ah hee hooyo aamine xaaji hooyo raaxo xaaji hooyo fardowso xaaji hooyo maryana xaaji hooyo habboon xaaji siidow xaaji mukhtaar xaaji dhammaan reer xaaji ibraahim iyo asxaabta qaaligah baa la yiri yaanan ka tegey baa la yiri rashiid ronow wuxuu ku magac dheer yahay jabiba iyo cabdijabbaar cabdirasaaq gees dheere iyo sidoo kale nuurto maxamed yarow iyo maxamed nuur macalin iyo maxamuud degana baa layidhi iyo axmed mahad iyo waxaa la yidhi yaxyo diriye cabdiraxmaan xareed iyo bare xasan iyo saalax maxamed iyo aadan yuusuf iyo cali xasan bile maxamed yuusuf sheekh aadan yariisow faadime sahra barkhadle iyo khadiijo qaali derow baa layiri iyo firdowso qaali derow iyo maryan qaali derow maryan qaali waa tahay waa maryan qaali derow iyo xareedo qaali iyo maxamuud warsan iyo siciide cabdi dhammaantood iyagoo isku duuban waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan nuur maxamed nuur cadde iyo weliyo maxamed mursal oo warooskoodu ka dhacay kismaayo gaar ahaan xaafadda dalcadda baa layiri khaasatan baa layiri hoolka caanaha waxay leeyihiin ilaaha ka dhigo qoyskii isku waara ubad khayr qabana kala hela wiil iyo caano gabar iyo caanana way gu duceeyeen annaguna waxaanu leenahay aamiin heesta ugu horeysa ee toddobaadkan dhegaystayaashaanu cayaaraynana nuurow waa hees kolleyba kolleyba sidaan qiyaasayo dhegeystayaasha barnaamijkan dhegaysanaya gaar ahaan inta isguursatay iyo inta u hambalyeynaysabaay aada uga heli doonaan waa heesta halku dhageedu yahay liibaan codadka hibe maxamed hudoon hibe nuura iyo cabdinaasir macalin siciid
filayaa in dhegaystayaal badan ay ka helaan heesta diiwaan fanaaniinta hibanuura iyo cabdinaasir macalin saciid dhambaaladii ayaan mar kale dib ugu noqonaynaa nuurow dhambaalkan waxaa soo diray dhammaan reer axmed xasan cawke waa saaxiibkeen allah u naxariiste reerkiisii oo isku duuban iyo sidoo kale reer ibraahim xersi diiriye iyo reer cabdulaahi salaad hooyo sacdiye cabdulaahi hooyo saynab axmed cabdiraxmaan iyo barow madaxa la-anta af soomaaliga e v o a cabdisalaan hereri maxamed axmed xaaji cagmadhige cabdiraxmaan sheekh mursal ibraahim xasan daanduray anigana ha iga tegin anigoo ah cashe ibraahim nuurow adigana kaama tegaayo nuur xasan nuur bukhaari waxaa kaloo dhambaalka ku jira zakariya axmed kamaal axmed amal axmed canab axmed iyo kaltuun sidoo kale waxaa dhambaalka ku jira mustafa abshir xamse aamina iyo nuura dhammaan waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan xasan axmed xasan cawke waa wiilaan waalid u nahay oo u dhalay saaxiibkan allah u naxariistay axmed xasan cawke iyo maryan ibraahim xirsi diiriye oo arooskoodu ka dhacay galbeedka london waxaan dhammaanteen ugu ducaynaynaa nolol ayatiin leh iyo in uu rabbi ka dhigo kuwii uu rabbi ku irsaaqo awlaad baariyo kheyr qabta wiili caano gabaryo caano aamiin waxaa noo baaqay dadka kale ah adeer ilyaas sheekh axmed aamine sheekh axmed cabdi xasan cali cartan iyo cabdi dhiidhaco cali cartan habaryaer sureer cali cartan habaryaer abshiro cali cartan cali katiin macalin hureyre iyo cabdikariim macalim hureyre cabdiraxmaan macalim hureyre cumar macalim hureyre iyo cabdiweli macalim hureyre cabdiraxmaan macalim hureyre mucaad macalim hureyre burci macalim hureyre waxaa ku jira busuri ismaaciil shariifa juwayriya iyo sawda macalim hureyre idris macalim hureyre iyo dhammaan reer jaamaca gariir oo kala jooga baa la yidhi meelo kala duwan oo caalamka waxay tahay niyad aroos oo farxad leh hawada u marinayaan safiya macalim hureyre iyo maxamed guureeye oo ku aqalgalay magaalada xingud ee gobolka mudug shan iyo tobankii bisha maarso ee sanadka labada kun koob iyo labaatanka ducadu waa xaggeena ayay yidhaahdeen waxaan ugu duceynay inuu alla ka dhigo kuwa isku waaro oo ubad kheyr qaba kala hela aamiin anigana aamin ayaan raacinayaa dhambaalkanna waxaa lagu soo bilaabay asxaab uu ugu horeeyo muumin xasan siyaad waxaa kaloo ku jirta marwadiisa aamine xasan adeero baa la yiri iyo caruurtooda xaliimo cabdulaahi xasan shariif sheekh cusmaan carabe iyo marwadiisa leyle maxamuud cali xakiimo sheekh cusmaan carabey muno cabdulaahi xasan aadan cabdulaahi xasan muumin cabdulaahi waa muumin cabdulle guure iyo cabdi cabdulle xasan dhammaan dadkaasi iyo kuwo kaloo fara badan waxay hambaliyo iyo bogaadin u dirayaan cabdulaahi xasan siyaad iyo marwadiisa baa la yiri carabo cabdulle guuro ay gabar ku dhalatay magaalada muqdisho taariikhdu markay ahayd toddobiiy labaatankii bishii maashi hadduuna dhaaftay ee sanadkan laba kun koob iyo labaatan gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa la yiri elmaas cabdulaahi xasan waxaanay leeyihiin soo barbaar oo allaha ka dhigo tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda d d d baa lasoo qor aad baan uga hela tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin
intaas haddaanu ku dhaafno dhinacii dhambaallada haddaanu mar kale jalleecno nuurow qol dhinacaaga dhambaalka yaalla tahniyo dhalasho ayaan hayaa waxaana inaga soo gaartay dadka kale ah arwaax xaashi xiiri samatir mahdi xaashi xiiri samatir maxamed gallad deeqo shariifo luul dahabo fardowsa juwayriya iyo farxiya cali karaar waxaa kaloo ku jira hooyo xalaawi cilmi nuur jaamac iyo hooyo xabiibo cali axmed dakhare boosteey boos maxamed warsame iyo cabdi xaashi xirsi sabriye caaqilka fartuun xaashi xirsi sabriye iyo nasre xaashi xirsi sabriye hidaayo xaashi xirsi sabriye mahdi nuuriye xirsi iyo yaxye nuuriye xirsi sabriye ee dashukri daahir guuleed dhammaan asxaabtan oo isku duuban waxay hambalyo dhalasho oo farxad leh hawada u marinayaan arwaax xaashi xiire samatir iyo farxiye cali karaar oo wiil ugu dhashay magaalada guruceel ee gobolka galguduud waxaanu leenahay wiilkaasi oo loo bixiyey cabdinuur arwaax xaashi inuu ilaahay ka dhigo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin anigana amiin ayaan raacinayaa dhambaalkanna waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum v o a soomaaliya gaar ahaan baa la yiri bahda barnaamijka daadihinaysa waa taa waan idinka guddoona marka xiga baa la yiri annagoo kala ah hooyo batuulo shoobe mukhtaar daahir dhure iyo manuur daahir dhure iyo xasan daahir dhure iyo faadimo daahir iyo barwaaqo derkey cabdisalaan iyo dad kaloo fara badan oo lasoo koobi karin waxaa iyaga isku duubanay hambalyo iyo bogaadeen hawada u marinayaan nuur daahir dhure iyo xuseen cabdinuur oo ay gabar igu dhalatay gobolka baay gaar ahaan baydhabo janna ee xaafadda wadajir baa la yiri magaca gabadha waa ruweyda xuseen cabdinuur baa la yiri waxaanay leeyihiin ruweedaha allaha ka dhiga tii soo barbaarta ee dalkeeda deedkeeda iyo diinteedana wax wanaagsan u tarta annaguna waxaan leenahay aamiin muddo aan yarayn baadi muuqanayso ishu kugu maqnaydoon kumaje waa hees aad iyo aad cajiib u ah waxaan ku dhagaystay codka hibe maxamed hase ahaatee heesta toddobaadkan dhegaystayaashaan uu hayno waa codka halaasiga ee fanaanka axmed cawad rabsha laan yahay mogoshi kacabisa maaxi xididkeedu maasha laan yahay mogoshi kacabisa maaxi xididkeedu waan yahay mugushi marti aanay sooreed madadaalinaysay laan yahay mugushi marti aanay sooreed madadaalinaysay
laan yahay magoosha waa hees cajiiba dabcan eh, waxaan filayaa inaad ka wada bogateen waxa ku luuqaynaya fanaanka axmed rabsha tahaniyad meher ayaa gacanteeda ku soo dhacday caasha waxaana inaga soo gaartay cabdinuur shariif cali xaashi oo jooga jabuuti iyo cabdikhadar shariif daahir waxaa kaloo diraya eh, sharma arke shariif cabdulaahi iyo nasteexo shariif cabdulaahi sheekh diiriye cabdi garaad axmed khaliif maxamed cabdi iyo mukhtaar bashiir shariif cumar axmed hiiro shariif cumar iyo ayaanle aadan shariif cali xaashi cabdiweli shariif eh, cashir iyo gurdan shariif daahir dheere iyo axmed haashim khaliif ibraahim xasan shaafi shariif waxaa kaloo ku jira raabic shariif cumar dhammaan dadkan waxay tahaniyad iyo hambalyo iyo hawgada u marinayaan cabdijabaar sheekh ibraahim iyo ruumaan maxamed cali oo meherkooda uu ka dhacay een, caasimadda dowlad deegaanka soomaalida ee etoobiya ee jigjiga waxaan leenahay arooskana soo dedejiya ilaahna ha idinka dhigo kuwii isku waara oo ubad kheer qaba kala hela aamiin anigana amiin ayaan raacinayaa dhambaalkanna waa dhambaal meher wacan ayaa ciwaan looga soo dhigay dadka dirayana waxay kale yihiin cabdicasiis maxamed xirsi waxaa kaloo ku jira cabdiraxmaan ashiine khatra cali maxamed iyo cabdiraxmaan aadan cali iyo ibraahim ciise maxamed iyo suuri maxamed diriye iyo nimcaan jaamac iyo maxamed cali caalin iyo khataro saleebaan iyo axmed cali guure dhammaan dadkan waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa baa la yidhi waxaanay hambalyo meher ah oo farxad leh ay u dirayaan lamaanaha dunida iska doortay baa la yidhi ee nolosha ku midoobay waa tahay waa ibraahim maxamuud iyo marwadiisa qaaliga baa la yidhi sucdi maxamed oo meherkoodu ka dhacay magaalada burco saddex iyo labaatankii bishii maajeena dhaaftay ee sanadka laba kun koob iyo labaatan waxay leeyihiin ducada waa nuur bukhaari nuura waa lagu hayaa ibraahim iyo sucdi caasha anna waxaan u raaciyey in uu alle ka dhigo kuwii isku waara guri nagaadi ah ku noolaada ubad khayr qabana alle uu ku irsaaqo aamiin gebagabadii ayaan soo gaarnay caasha ee heesta ugu dambaysa ee barnaamijka bal inoo soo qabo heesta ugu dambaysa ee barnaamijka ee dhegeystayaashaan usoo qabanaynana waa heesta halkudhegeedu yahay la isma waalo warka waa la dhameey waxaa leesma waalo leesma waale leesma waale wa codadka axmed naaji iyo faadimo qaasim
waqti daaxaan ku weedihaye wanaag badnay weheli ahaawe weheli ahaawe
iyada ayaanan dabcan ku soo xiraynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan mar kale hawada ku kulmayno haddii alla idmo waxaan dhammaantiinba dadka hawada naga dhagaysanayo idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo tidaaxaan weedihaye wanaag badnay weheli ahaa barnaamijkaasi waxaa nala socodsiinaya caashi ibraahim aadan caashi cud iyo sidoo kaleeto nuur xasan nuur bukhaari guud ahaana idaacaddii waa naga intaas waxaan idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah sahre cabdi axmed intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno nabadgelyo
warsan iyo wanaag leenku wadaaye warsan iyo wanaag leenku wadaaye wacada